ururka naafada ee sanca center oo ku dhisan magaalada muqdisho weebayo dalbadanah in lansuubi afurin inta ku dhiman bilo barakeysan ee ramadaan saashaatowna lan ciidaysii awlaadiyo yoon awoodna iniyo ciidaysiyaan laba boqol iyo konton qoys oo naafe oo ka midaysan ururka naafada ee sanca center iyo weybayo sheegana iniyoon awoodna iniyo shaqaysadaan maadaama iyo eyin dadka baahiya gaarka qaba qaar ku mid a dadku oo la dawahay warbaahinta iyo weybayo sheegana iniyo aan baahanyin afurin iyo ciidaysanyi oona dalbadi in si degdega lan kaalmay wayna si gaara codsasho anka darsadana ra-iisul wasaarihii hore ee dalka maxamed xuseen rooble annagoo ah naafada iskuulka sanca santar ee degmada yaakshiid ku taalla waxaan rabnaa inaan codsi halkan uga jeedsano ra-iisul wasaaraheenii hore ee dalka soomaaliya maxamed xuseen rooble waxaan leenahay ra-iisul wasaare waxaan kaa codsanaynaa annagoo lixdan qoys oo naafo ah oo caruur iyo rag iyo dumar isugu jira waxaan kaa codsanaynaa waa bil rabadaan ee barako badan inaana afurisid nana ciidsiisid insha allah waa codsigeennii ugu horreeyey ee kusoo gaara dadkaan naafada haddaaynu nahay waxaan rabnaa ra-iisul wasaar inaan kuu duceyno oo codsigaas nooga soo jawaabteen insha allah muraadkaaga iyo muraad wax allaal waxaa jeceshaan allah kuu salaa ra-iisul wasaarihii hore maxamed xuseen rooble waxaan kaa codsanaynaa in aadna afuriso lixdan qoysaan nahay in aadna anfurashataan kaa rabnaa kheyr ilaah ku siiya muraadkaada ilaa sahlo haa codsiga waxa waaye anfurin ayaan ka rabnaa inuuna anfuriyo ramadaana lagu jiraa kheyr ilaa siiye ramadaana lagu jiraa inuuna anfuriyo oo maaragtay si gargaar oo deg deg ee naga soo gaarsiiya ayaan codsanaynaa waxaan ku codsanaynaa ra-iisul wasaarihii hore maxamed xuseen rooble inuuna soo gaarsiiyo anfurin bisha barakeysan lagu jiro oo waxaan rabnaa markciisiina rabnaa inuuna soo gaarsiiyaa rabnaa kheyr allaha siiyo bisha barakeysneed oo qeyrka badneeda ku jirnaa waxaa rabnaa inuu afuruna soo gaarsiiyo oo ciidina soo gaarsiiya rabnaa kheyr allaa siiyo ra-iisul wasaarihii hore maxamed xuseen rooble waxaan ka codsanaynaa annagoo naafada ah oo sanca santar waxaan ka codsanaynaa afurin iyo iidsin iid iyo afurinaan ka rabnaa bisha soon bisha soon ururka naafada ee sanca santar ee ka kooban laba boqol iyo konton qoys ee degan iskuulka sanca ee degmada yaakshiid iyo weybayo hatan baahanyana ini gargaar lansuubi gaar ahaana lan ciidaysii awlaadiyo